bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkasta waxnimo ee idaacadda isna ee qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda haweenka maamulka hirshabeelle oo wada qorshe lagu ilaalinayo burburka qoyska soomaaliyeed webiga shabeelle oo fatahaad horle ka geystay tuulada daanyeerey ee duleedka magaalada jowhar wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo sheegtay in dad badan ay ka bogsadeen xanuunka covid -19. akhbaaraadka dibaddana saaka waxaad ku dhagaysan doontaan hay-adda caalamiga ah ee laakheyrta cas oo ku baaqday in isbeddel lagu sameeyo talaalka covid -19.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida marka qof uu qufaco hindhiso ama uu hadlo waxaa afkooda ama sankooda ka soo baxa dhibco yaryar kuwaas oo laga yaabo in uu la socdo fayraska cudurka coronavirus haddii aad aad ugu dhowdahay waxaad jiidi kartaa dhibcaha ay la socdaan fayraska covid-19 haddii qofka uu cudurka qabo ilaali kala fogaanshaha u jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si aad gacan uga geysatid yaraynta faafidda covid-19 iska ilaali in aad dadka gacanta ku salaamto taas beddelkeed gacanta u haati ama madaxa u rux si dadka aad u salaamto naftaada iyo dadka kale ka ilaali cudurka oo istallaal dadka da'da ah shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa qaba cudurrada daran waxa ay halis ugu jiraan inuu xanuunka ku dhaco waxaana lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan tallaalka oxford astrasonic covid-19 waa difaac adag oo ka hortaga faafitaanka cudurka covid-19 oxford astrasonic covid-19 waxaa ansixiyey in la adeegsan karo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya tallaalka kadib xiro maaskaro siina wad tallaabooyinka fayadhowrka caafimaadka raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah ee maamulka caafimaadka deegaanka kana qaada tallaalka deegaankaaga xusuusnow qaybtaada waad ka qaadan kartaa si aad gacan uga geysato yaraynta faafitaanka coronavirus
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco taariikhu ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha shanaad ee may sanadka labada kun kooiyo labaatanka warka saake waxaa soo saaray oo halkan ka akhrin doona anigoo abdaxsiis xasan macalin ee u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen ayagoo faahfaahsan wasaaradda haweenka maamulka hirshabeelle ayaa wada qorshe lagu ilaalinayo burburka qoysaska soomaaliyeed wasaaradda haweenka iyo xuquuqleysaanka maamulka hirshabeelle ayaa wada qorshe markii ugu horeysa laga hirgelinayo deegaanada hirshabeelle kaasi oo lagu ilaalinayo burburka qoyska waxaana dhici doona kulamo lagu qaban doono magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo ka kala tirsan shabeellada dhexe iyo hiiraan si qoysaska soomaaliyeed loo fahamsiiyo muhiimada guriga uu leeyahay in la daryeelo qoyska si wax badan aan kaga ogaano waxaa sababa ama keena burburka qoyska waxaan wax ka weydiiyey saalim xaaji mostof oo ah aabba leh qoys dhammaystiran islamarkaana ku nool magaaladan jowhar wanaagsanaad maashaallah oo rasuulkan alai sal noo sheegay iyadana waa diini laakiinse aabihii ayaa lagu ixtiraama oo ulul amarka guriga laga dhigay waana tii rasuulka u dhahay raaci ayaa laga dhigay waxaan raaci lagaaga dhigay qoyskaadi ehelkaada lagaaga dhigay marka taasaan leeyahay marka raacigaasisfahamka haddii uu jiri waayo labadaas qofoodba guri inay wada taliyaan ay timaado aadaa umahadsantahay marka hore kow waxaan leeyahay horta waa in horta dadka ay diinta fahmaan kow oo qoraalka diinta dugsi soo baxo qur-aanka la baro haddii baran xaaska ninka markuu guursa inuu xaaska qur-aanka baro kow waa inuu asaga qur-aanka yaqaano oo xaaskiisa bari karo ku dadaali karo hadda waxaa jirta soomaali burburkiisoo noogu dhacayba waa gurkeen waxuu noqda wax fudeed waxaana noo keenaa burburkaas oo dadkii ehelkii dhibaa baadiya qur-aan lagu baranaya diin lagu soo baranaya laba kasoo tag waxbarashadii haddana ee dowladda maxamed saad bare hadda aniga aan waa yaray hooyada iyo iyo iyo walaaleed waxbarashada waxay kusoo dhigteen voluntary oo dhaca maalin isku dowladda bixinaysa waxbarashada iskuulka laga dhiganayo ilaa heer jaamacadeed nooceed qof wax fahma qofka doo wax fahmo ama diinta qur-aanka ha noqoto ama ha noqoto mid oo caadiga maadi qofka oo noloshii maadeedkiisa ku noolaanayo qof aqoon la noqonaa waxyaabihii dhibayay oo qoyskaas oo ku burbur lahayne meeshaas ayay ku baabilaan laas hadda waxaa dhacday qofaan diintiina aqoonin oo ku dhashay le oo diinta islaamka le oo diinta islaamka u dhash le la dhahayo oo diinta baranin ama macaaligeeda fahmin ayaa gabadhii guursanaya asiga maxuu wax baraabo barashada diintana masii baraabo marka iska horimaadka waxuu ka imaanaa iskoolkii oo waxbarasho la haysan iyo diintii kuwi lasoo bara marka waxaa leedahay qofkii laba qofood ismaamul kara marka waa laba qofood isku faacaybo dhinaca kale sacadiyo maxamed nuur oo ah wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegtay in wasaaraddeedu ay wado qorshe lagu soo abjarayo fikradaha keena burburka qoyska islamarkaana shaqaabuur ay u sameyn doonto qaar ka mid a qoyska ay ku magacaabin tahay arrimaha qoyska iyo xuquuq insaanka ahmiyad weyn ay leedahay horumarinta qoyska soomaaliyeed qoys walba haddii horumarkiisa iyo maaragtay ka ilaalinta tacadiyada aan ka wada shaqayno waxay noqonaysaa qoys maaragtay nabadgalo ama la mid noqdo adduunka naftaoo kale inay ka qayb qaataan taas ayaan ahmiyad weyn dunka u saartaa waxaa lagu yarayn karaa in iskaashi laga helo musaaradaha sidaa ogtahay shaqooyin ay isaga xiran yihiin ayaa jirto haddii dhalinyarada shaqa abuur loo helo ay shaqaystaan oo hirshabeelle aan ku dadaalno in dhalinyarada shaqa loo abuuro waxaa yaraanayo madaxirka qoyska mar walba nolosha horta waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waa markii ugu horeysay wasaaradda haweenka iyo xuququl-insaanka dowlad goboleedka hirshabelle ay ballan qaado inay qaban doonto kulamo iyo qorshayaal hor leh taa oo lagu xoojinayo inaysan marnaba aysan burburin qoyska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada hirshabelle barnaamijkan ayaa ah mid ku cusub geyga soomaalida laakiin wuxuu wax badan ka tari doonaa haddii uu hirgalo dhammaystirka iyo rajada qoysas badan oo soomaaliyeed webiga shabeelle ayaa fatahaad horle ka geystay tuulada daanyeeri ee duleedka magaalada jowhar sida ay warkaasi ku faahfaahinayso waryaheena xaliimo cali ibraahiim tuulada daanyeerey oo qiyaastii dhanka koonfureed magaalada jowhar ka jirta toddoba kilomitir ayaa waxaa ku fatahay biyaha webiga shabeelle oo saameyn kala duwan ku yeeshay shacabka tuulada daanyeerey oo ka barakacay tuuladaasi qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan tuulada daanyeerey ayaa ka hadlay saameynta kala duwan ay kala kulmeen biyaha ku fatahay tuuladaasi walaalayaal awalan waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo naga caawiyey biyihii oo macnaha mar hore na soo geli lahaay oo buurkaas weyn naga dhigay haddana nimco awood badanaa timid oo midii macnaha dadaalkii hirshabeelle ay noo muujiyeen mid ka sii tan badan oo ilaahay awood oo wata ahaa timid ayay biyaha nagu soo galeen dadkiina marka dadkii naftooda in la badbaadiyay noqotay wixii guryaha yiilay iyo agabkii iyo wixii oo dhan dadkii biyahay uga baxeen maantana ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray inay doon halkaas ay dadkii ay qaar tuuran yihiin qaar laamigii ay dhexdhooban yihiin qaar biyihii ay dhex taataagan yihiin sidii boolobooladii oo kaleet alxamdulilaah waxaan u mahad celinaynaa dowladda hirshabeelle oo ugu weyn yahay madaxweynaha cali guudlaawe xuseen haddana waxaan ka codsanaynaa maadaama aan nahay dad muslimiina oo barakacayaal ah oo biyahaasi aad iyo aad ay u saameeyeen markii hore beerahoodii dalagyadii ay dhigteen ay soo jarjareen markii labaadna ay guryihii iyo agabkii u yiilay ay ka qaadeen haddana guryihiina ay ka baabi'iyeen dadkina maanta ilaahay wuxuu qadaray inay qorraxda taataagan yihiin marka walaalayaal waxaan idiin sheegaynaa idinkana dad muslimiinaha tiin annagana dad muslimiinahanahay ilaahay aan u wada baahannahay alxamdulilah ilaahay nimcadaanuu keenay nimcadan bacdigeedana waxaa ka horraysay dadaal oo ka horraysay madaxweyne cali guudlaabe xuseen ou noo soo dhiibay lacag uu naga bixiye meeshan oo noo saara buur buurkiina nimcadaas ilaahay tuka weynuu keenay haddana aan dhex taaganaad u jeeddaan waxaan aan idin sheegaya madaxda gobolka shabeellaha dhexe mahadcelintaas horta idinka gaarto madaxweynaha uu weyn yahay midda kale xaaladda maanta aan ku sugannahay ilaaha noo keena alxamdulilaahi waa mid oo mahad u baahan ayada naftirkeeda qofaan biyo haysanaa jirto annaga hadda biyo waa haysanaa alxamdulillah laakiin gurihii waa ka barakacno wixii xaaskii wixii joogo dhan waa laga kala haaday hadda meel qof ay jirta meeq haddana waxaan u baahannahay tuulada aankaan ay u taalo walaalayaal waxaa idinka mahad celinaa dowladda haddana way noo awoodaa inay wax na siiso ummaddii macnaha haddana meesha iskugu keen leed ayay u taallaa gudoomiyaha tuulada daayerey cabdiqaadir sheekh axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka tuulada daayerey ayaa waxay sheegeen saameyn ay geysteen biyaha fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay tuuladaasi iyagoo maamulka hirshabeelle ka dalbaday in lasoo garab istaago dadka ku tabaalaysan tuulada daayerey
ananka waxaan suubinnay degmada looraraan ka keennay wax walbaan ka keennay waanugula tabarucay haddii aan ku xirxirnay nin maanta waxaan dhignay buur buurkii aan dhigno baldooska ku dhignay qarashkiisa shacabka aan ka qaadi lahaynane waxaa ka xureeyey cali madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo xuseen waa uga mahad celaynaa annanka maanta haddii biraaqarash xoog lahaa nugula lahay saacado badanaan gelinnay ununkoo matalayna shacabkayna u danayhayno ka wakiila aniga iyo guddoomiyaha waa u duubannay laakiin waxaa ilaahay maaragtay aan ku mahadihaynaa wax walbaba oo kugu yimaada shar iyo khayrba waa lagu shukriya laakiin musiibaa timid oo musiibadan meel walbay jirtaa laakiin wuxuu yimaada shar iyo khayr waa lagu shukrinayaa maxaa la yidhaahdaa oo guurkiia soo go'ay mar insha allah wixiis ilaahay keena waa ku shukrinaynaa madaxweyne haddana shacabkiisaanay u dhex taagan yihin biyihii tuuladii daanyari waa tanaa dalkaagii iyo maxaa la yidhaahdaa dadkaagii ay ku noolaayeen hirshabeelle gaar ahaan fatahaadkan haayo waxaan leenahay ilaahay ha ka dulqaado tuuladii waxaan rabnaa inaan sii difaacno meeshii taagsii ah shaqooyinkaasna waa kusii dhex jirnaa insha allah intii muslimiin ee hay-adaha caalamiga waxaan leenahay gaar ahaan daanyarey iyo tuulooyin ku heeranbo waxaan leenahay si gaar ahaan naloo soo fiirsho sidaanaan taagannahay ummadda islaamka meel walbay joogaan muslimiinta ciddii tabarucaysa diyaaraan u nahay waxaa sii kordhaysay saameynta ay geysanayaan biyaha fatahaada webiga shabeelle iyadoo gebi ahaanba magaalada jowhar ay go-doon ku jirto waxa ayna maamulka hirshabeelle ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo biyahaasi mahadsaned xaliima markaana magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in dad badan ay ka bogsadeen cudurka dilaaga ee covid nneteen wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwuf hosiya bikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ay covid nneteen ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsadeen laba boqol konton iyo afar qof oo cusub toddobaadkii tagay ee lasoo dhaafay taasi oo tirada guud dadka ka bogsada ka dhigaysa lix kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal qof marwufowsiya abikar nuur ayaa sidoo kale cadeysay in la diiwaan geliyey siddeetan iyo sagaal xaaladood oo cusub oo covid nneteen ah kuwaasi uu kala jooga puntland afartan iyo lix qof somalilan soddon qof hirshabeelle toddoba qof gobolka banaadir saddex qof koonfur galbeed laba qof iyo jubbaland oo halkiis laga diiwaangeliyey iyadoo taasi tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa afar iyo toban kun shan boqol toddobaatan iyo shan kiisasa bukaanada cusub afartan ka mid ah waa rag afartan iyo sagaalna waa dumar sagaal bukaan ayaa geeriyootay covid nneteen waxaana tirada guuda dadka u dhintay cudurka ay gaaraysaa toddoba boqol lixdan iyo laba qof guud ahaan dalkeena soomaaliya wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwufoosiyo abikar nuura ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaadka ee laga helayo khubarada caafimaadka ee ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkaani uu dadka u keeni karo waa hagaaga markaana dhagaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada ee aan ku eegno sarafka lacagaha qalaad iyo sidoo kale qiimaha lakala siisanayo raashiinka qutardaruuriga waatan waryaheena mareeme sheekh cabdi
boqolka doolar qabashada waxaa la kala siisanayaa laba malyan iyo lix boqol bixintuna waa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun kontonka doolar qabashada waa malyan iyo saddex boqol bixintu waa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar qabashada waa toddoba boqol iyo konton bixintu waa toddoba boqol konton iyo shan tobanka doolar qabashada waa laba boqol iyo lixdan bixintu waa laba boqol lixdan iyo laba kun raashiinka qutul daruuriga markaynu eegno loorka sokorta waa soddon iyo saddex doolar shilin soomaaliga waa sideed boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah loorka burka waa soddon doolar shilin soomaaliguna waa toddoba boqol iyo siddeetan kun oo bariiska sidoo kale shilin soomaaliguna waa toddoba boqol lixdan iyo toddobo saliid cadeyda labaatankeeda ayaa waxa ay gaartay heerkii ugu sarreeyey waa soddon doolar dhinaca shilin soomaaliga waa toddoba boqol iyo siddeetan halka liitarna waxa uu marayaa afartan iyo laba kun oo shilin soomaaliya baastooyinka ayaa iyaguna sare u kacay baasta badriya waxay maraysaa kaartoonkeeda laba boqol iyo soddon kun baasta taar sidoo kale laba boqol iyo soddon baasta gabrey laba boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah kiiladeeduna waa afar iyo labaatan kun oomaha ayaa isagana kor u kacay hilaaca loorkiisa waxa uu marayaa laba boqol iyo sagaashan kun oo shilin soomaali ah baasta makaroniga haadka ayaa iyaduna waxay maraysaa laba boqol iyo afartan kun oo shilin soomaali ah waa kaartoonkeeda ilaa iyo laba boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah dhegeystayaal intaa hainoo joogto xubinta sarifka iyo suuqyada aan dib idinkugu celiyo warka
way macsan tahay mariimo sheekh cabdi markaana haddii aan eegno xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa soo gashay kaalinta saddexaad ee horyaalka premier leaga waxayna ka argoosatay oo ay laba iyo hal ku garaacday leicester city oo ay booska kala baxday kulankan oo muhiim weyn u lahaa labada kooxoodba islamarkaana go-aamin karaya afarta naadi ee jabanes leaga uga soo qeybgeli doona ingiriiska xil ciyaareedka dambe ayaa waxaa guul aada u weynaa ka gaaray kooxda chelsea oo dariiqii kaga badbaaday dagaal ay leicester city waqti dambe la gashay sidaasna waxaa ku guulaysatay chelsea oo laba iyo hal ku garaacday leicester city oo ay islamarkaasna booska kala baxsatay halka warkaasi aad kala socotaanna waa radio isnai jowhar shabelle xaleexo soomaaliya markaana wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa ku baaqday in isbedel lagu sameeyo talaalka covid -19 hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas oo magaceeda loosoo gaabiyo i c r c ayaa ugu baaqday dowladaha hodanka ah iyo warshadaha daawooyinka inay isbedel weyn ku sameeyaan istaraatiijiyada ku aadan soo saarista iyo keenista talaalka covid -19 madaxa i c r c ee ka shaqeeya covid -19 sberensa ayaa sheegay in boqolkiiba laba talaalada la heli karo la geynayay kontanka dal ee ugu saboorsan meelaha qaar xitaa shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ku jira ayaana weli helin talaalkaasi doctor mercy ayaa sheegay in halista adduunka ka jirta ay tahay haddii aan si cadaalad ah wax loo qeybanin ay kor usii kordhi karto bulshooyinka danta yarna aan la talaalin ay abuuri karto inuu dhasho nooc cusub oo cudurka firiska ah ee covid -19-ka taas oo aan talaalka wax aan ka qaban doonin haddii gadaal laga soo saaro dowladaha ayay ugu baaqeen in dib loogu laabto talaalkaasi islamarkaana la soo saaro talaal leh tayo badan oo talooyinkiisuna uu yahay mid la gaarsiin karo wadamada saboolka ah ee aan waxba haysanin guud ahaan dhegaystayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeya warkii saakay oo arbacaad kala socoteen idaacadda isnay waa ku mahadsantihiin la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadan subax wanaagsan